Masha Allah magaalada Baydhabo dhalinyarada iyagana iskelimi sitam oo siyoon iskelimi iyago jer istaraatiiji ay kula jirtay xaafadaha iyo istaraatiiji kale oo dhalinyarada ay kuwada qooyeen dalalkan danga badan ba haaden dhalinyarada waxbarashada Kenya jer iyadan wali leeyina organization yar yar oo iska fahmeen marka Masha Allah sanadkan dhanma sanadii hadda laha dhaafayso unaad iskurkaanday iyo suurtagalnimadii taana oo kaata laan dhalinyarada magaalada baydhabo ka jaan anigona la xiriirno oo sanka dhaq sanka dhaqsi badan een horaa ku qabaan hebel habel dheer intaas marka
marka hore oo xaafado beledkun baydhabo dhagtay oo la fiiriyay mayba jare dhalinyarada eed in badan oo baagamuunde ama walbarashadii waliyo isku ku dhiibaan waaysan markun jaraana ka guddoomiye ahaan qorshayaal siin ku yaala horumarinta dhalinyaradaas ama shaqa abuur iyo aad iyo aad aad iyo aad waa dhalinyaro badan iyo hata weliba qaar kuma iskoola dibshar oo kale ah meel rashadaysta waalidiin hawaay waana tooli jara safriyaha iskooladka welijanay sheegnayn aan bahadaas bahadaasan qana dhalinyaradaas noowada qaabileen wali kale qorshaa jira wasaaradda dhalinyarada ninkorate aniga degmada ahana ninkahoose iyo qiiman kaleba wali jira qorshe umada waxbarashada weliba qiimin oo haysatay sanadihii hadda laha dhaafay ee jaamacado oo kale jaamacado oo iyoona kuweelahayna muddooyinka ingadambay iyoona injeyna daruufaha iyo dhibaatooyinka adaata sheegayta qayqumada weliba adaata sheegayta maalin walbiyaanin qooyayta waan aragahayna marka jaamacado badan oo ninkahoreeta jaamacada bahay jaamacada tanka dambeyti khayrer oo kale tanka dambeyti mididata balowna taa dhaafna toman qofan ka dambeeyin xuquuqaaniyo hoose free ka dhakadahaya marka la rahaysada jaamacado iyo dhanneena naga dhaw way khilaafad laakiin waa dhan wada waasi laakiin jaamadan kureyto ana sida baayahay tanka dambeytana khayrahayd laakiin koonfurta iyo b i u b i u iyo intaas dhalinyaro badan ayaa noqoda mudoon sheegay qofka dhalinyarkeen una ogaan inuu isbaahaydu shaqada iskoolo weliba dhibs hoose aho maladaas idbiyad oo kale yoona dhalinyarada koowaadayoon hatu wadaana jer wali kale qorshahayna maladaasas oo kale aadinay dhalinyarada anata kin sheegay qiimaha dhasan oo dhalinyaro wal barahayan weliba jabsha wal ka barahayan maskaxdi wal ka barahayan taasina ilaahay suurtageli dhalinyaradaas midan codsi injeen iyo alaraasho dadaalkii jeedin badan una gelin baaninka suurtageli iyo wajahan guddoomiye markii oo lidheyga maxamed aadan maxamed oo kale oo warbaahintii ah maga dhawaas oo kale guddoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo markii lidheyga magaxaan mayar oo weliba waa maga oo ka fidhi magaagii guud oo dhalinyarada lankii hogaanka anhay oo kale markun magaagaas oo guddoomiyaha dhalinyarada dadka weliba waa walbadan ed in inin ku fahamsanaynin laku yaabo ho ada sharaxaad guud kubida guddoomiye dhalinyaro oo degmo leta may ubada inta badan hooloojiy may ayiin iyada umahadsanta horta dabaan dalka soomaaliya shidama burbursanahay walaal faham waysanaan hebel hore walol dadkorta heleega howleen qabnay anana shaksiyadkiitee waleen qabay inuu sheegay qofka hebel hebel leera qof isuley danti joogtada isu dugsado iyo danti danguudba aan hayna dad badan asaasan fahamsanaad oo leen lakulam leen lakulama kornaa weliba deed hafisidiis ama dhankaas adan baahata aan malayaa sanaad meel dheeraada kuqab hele laakiin horti una ogaani baahida iyo bulshada nidaamada ama unoobaha madnagan hata hilkaada sheegdi waa sax dadbadan aan kasaan dad badan wala garay dawladda nocos waa dawladda una nooweyn oo magac dawladalaariba nocos dawladda banqaab anilanka askarigeey anilanka meelaraas madaxweynaha leedeey dawladda banhayna lanka shacabka buishanhayn marka saas dartee mudii aana sharahaad ku bi saada sheegdi wala kuyaabanayaan qiimakumada naftay aan helan laakiin liska dayay aan naftay inay tafaafil inay sadadkan qaban saan aan shaqeeyna sadadkan qaban intaan faahfaahil ku bi adoo mahadsan aan guddoomiyaha degmada dhalinyarada degmada bahay yawa aha halkaasna dhalinyara dhalinyara ha dhalinyarada dhamaanto banis wada inaan doordan laakiin walin halay dhalinyaro ee horta ku shaqeeyeen daruufo badan iyo holo badan ha ka shaqeeyeen saas darteed marka encouraging inaan hoolay dhalinyarada raxayti oo baahida dhalinyarada inaan jeey baraha bulshada inaan jeey meel raaish anaguna tilaw inkama tilaw wadada saxda oo dhalinyaradaas ay jeey haddii aada fadhi saxabta ahaan hore sheegi qabashadii oo kale haddii aada fadhima dhalinyare qarsoodi lakasuubiya oo diya si aan maylarash aan banaanka ka fadi weli kumadaha maylarash labada kun labada kuntan iliti kanilay kudhiyaasi doorashadii dib inay laraay dowladda federaalka oo todobanka labaano ku yimi walin wada weerani ama kuwi wada shaqeeyana dhalinyaro qaar kumida weliba fadaayaan meelo siyaasada qudareed iyo lajay iyadoo marka maran fadaa wadadii maran iyo fadaayaan dhibaato badan iyo aran badan ilahan kusuri jari marka nolinaha dhalinyarada walahi malaraash horumarka dhalinyarada araga anigan anigan raajoon aruuri ani raajoonjan aruuriyoon ana lakaalada dhalinyarada heer gobol iyo heer state iyo wasaaradda ana lakaalada nidaam haan nidaam haan markii oo guddoomiye dhalinyaro ini degmiya dowlata la fadaaw oo kale dhalinyaradii oo dhan oo beleska roogdiyaa lahan iska weereey yaa cod oo yaan qaadayana oo fartaag banaqday ama sanduuq halka coday mise guddoomiyeyaalka ee xaafado shalgadiisan ee dhalinyarada yaa iyo mayba kumid ayin golihii oo dhalinyarada degmada matalaayahana sa voodka siiya saasakakooya guddoomiyaha dhalinyarada degmada
wala jira system oo council ah oo laakushalku xaafado magaalada baydhabo markii horaan shaqsidii jengan waram waliha dhalinyaro horey lahan booradi oo maylaraasheel ka haya iyo iwarejin kadib wasaaradda oo iyana maylaraashe baartina oo maamulaasa dhalinyarada iyawa wali wali suurtagela in xiligaas doorasho qarsoomoyta laakiin sukumelgaara wali la insiyey warqatii guddoomiyaha degmada kadib wali la suubiyey xaafado iyaa wali laha ku hulay hal qof xaafad weliba tubanka baydhabo xaafadood xaafad weliba hal qof oo golo council ah golo council nadiibka saas waa baarlamaan oo toban iyo saddex qof eh oo aan hogaamiyo marka haana saa wali dooradayana guddoomiya degmo haana saa wali sideeda qof tumanka ka tumiyo saddex qofu baa tumiyo sideeda qof waliba inshal bahayana toban qof wali ilaa ku shal hulay aan naftay xaafada ku qoymdi doorash oo doorashadaas dembe oo la sheegay wali ku qoyma laraasheen xaafad sideeda qofna waliba waa qeyb sports ku qoyn qeybna bahda waxbarashada ku qoyn sameynay miniska dheelitira awooda waxbarashada iyo awooda sportiska iyo awooda dhalinyarada xaafadasa iyadhamay laraashe liin hooji laraashe walna liin raqobada geedka maadaama dhibaatadan ka badan dhalinyarada ahayd qaabkaas ya ya ya ya ya ya eladatamqan ya i sideed qof oo oo oo dhiniga walbarashadii iyo sportiga iyo kuwa kooyaan hoobugna meel isla dhigni toban kun qof way baan fahmay ninka kastaba tobanka xaafadood ee beledka baydhabo iyo matalaayaan markastana waa dhalinyarada xaafadaa sax dadka shalay waa guddoomiyaha iyo black councilka degmada shal madax banaawi waa lama qofa shalay waa dad iska daran ah guddoomiyaha xaafada iyo gudoomiye ku-yeene iyo hoqey iyo waa tim bofka qooban guddigaashay weliba laamo hooseedayo laakiin kan councilka oo degmada waliba member kumada gudoomiye degmada aan aha hoobnaay degmada kumada oo kiaad warsheen kihaada meelrasmaaliyad iyo kihaada hoqiye iyo kihaada afayeen dadkaas in iska jaro marka baahida bulshada oo bulsha gudi sportiska marka baahi saasan iska jarto okay markii golahaas iyo guddoonjo saasan dhisama kubacdi baahido ku jarta dhalinyarada xaafadaha iyo gaban hooba usahatabi lanka oo guddoomiye xaafadeedka oo golaha usa dhexsheena isin oo markun golihii oo dhalinyarada oo guddoonkiina la jara baaqaas oo kale isla markii ku jawaabasana oo xaafadaas iyo iyo dhalinyaradii baahadii oo sheegadan si walagu qobada haddii baag i baag oo weli ku jawaabana wan haddii baag i baag baahi ama dhalinyarada noogaas oo kale eta wali wali wali walin sii gudbiyaan horta wali ogaadana xaafadan waxaa la sheegay dhaqweyn iyo inay ku jiraan wali andiraana ciidankaa ku jeeda council xaafada isaga wali tanaga iisha dabagala xogda rasmigana kusheena hadii gudoomiyaha iyo gurigeenaa kusheenaan baahidaas oo kale walaydhaana qaabkaas hadii daruuf waxbarasho ku jirta oo kale walayn maarayaan in iskuulada xaafadaas yaalan anseen talada antaa deeraas oo meel la raacisay bisho walbaradaay hawsho dhamadi ama caabiyo dhamatay sidaas dartee marka ay ku maray junti amardin boole fadaan iyaalkan dhaqaala la-aanta si friya ka dhexdan iskoolkan fadaan on okinka qoyn dhalinyaradii degmada ama deegaanka baydhow amainka qoyn sidaasa fadaan oga yaraan inta badan meel la raacisay noo qaabalayan iskuuladoonansaan iskuuladoonansaan waaba jira laakiin iskuuladoonansaan noo qaabalayan hadii baahida hadii baahida kusaabsan garta sanayaalka ilaa dhasoo kale abaara jirtay dhalinyaraha dhacday deegaanashaa duwan ku dhacdayna wali soo bixinay muddoona ogaan qorsha kadib wali lagu aadanay wasaaradda dhalinyarada sportiska oo muddooyinka muddooyinka damboyt yaba ka holinayna dhalinyaro badan fursado badan awr oo bulshooyin hataba sii wada marka maalmima kusii dabeeraan hadii bacdna nin sheego bacdaasayna ay lamada qeybood ana kin sheegay hadii marxalad dagaalayaan walin ama xaalad amni nagatoon walin wajahanay gacmaha amniga amnigarada ku jira
dhalinyarada si una ku warqabna maxamedow xoog wadan kasti isu ka faanaawo jeekana nambarka inka badan oo soomaaliya dhalinyaro oo boqolkiiba todobaatan iyo shan siyeetan yala ka gixse maadaama aad ilaahay kooweeli guddoonkii dhalinyarada degmada baydhabo oo aad xilkaasnilankii matala lahay aad nagati islataa kasaarin iyo culays eed in weyn oo qof bini aadan eh oo dhalinyaradii dhan oo degmadoo dhanka nool ay ku sugaayaan inuuso ansheen walyo markaas kaganaca koraan markun qorshayaal oo dhinigaaska eedan oo adaata kenyaalo ka guddoomiyaan islata geeka walka horumariyi koro dhalinyarada degmada baydhabo leta oo maskanta ka jaro uu ka ada hawada masiifadii idaa umahadsanta ha qorshe badan iyo maskaxi ka jir oo qorsheenn kubedelna weliba tiimanka noo sarayo ama haykalka noo sarayo oo guud ona lawadaagan yaa jira qorshahaasoo ay horta dhalinyaradii tan ilahay kheerarsi dhalinyarada aniga dalsho iyo dadjoob aan qobraan diyaarinayay dhalinyaradoona wala diyaarinayna dalshada dadjoob yaan aragana dhuunti keliya aan aragana dhuuntidoona kugaanyaasi meelo qaldan iyo waa isku jiraan oo yanaftiyo meelaraashen kanka dhalinyarka hogiinka farawanis meelo faylan hogaansamaa meelo faylan hogaansan marxaalad isu roog isu qubax oo ka fikirahay koonole ka fikirahay inis walguba walhalla bisay ka fikirahay koonole ka fikirahay walahi labaatan todoba sano meelaraashen dhaafaysan soomaaliya dhan dhaafaysanta marxalada qabiilkiiqa ku fulan wala qaba aniisha horumarsiyow qabiil horumarsiyaqa ku fulan marka qorshaha oo unatan oo yaala wali umadaa aniga gebi ahaanba la horumari kaabayaasha waxbarashada iyadoo lakaalmi doona qorshahana kaniyaa lakaala doona wasaaradda waxbarashada oo tiimiin ku dhisan maamulka anata hogaamiyow tiimiin ku dhisan qeyta waxbarashada na kulakaalada barnaamijkaas oo sada rasmiga fadahan qeybo kale malagaashan dhalinyaro badan deegaanka ujeedaniyo baradan cilmiga ee farsamada oo laa waxa soo saar badan laa ku saaro kor iyo qorshahayna qorshahayna kale oo ah ani dhalinyarada malagaas waan sanayaalkan hataa socdan ani wejan sidii unkumadna laga fadeen siyaasad siyaasada dalka la hogaamiyo sideen bedela fadin rafaadka iyo dhibaatadii unaga korna sidii walagu bedela fadin marka iyo qorshaha kale abaaran waxay nagnaqdeen dalkaa ka nagnaqdeen oo inka badan dhalinyarada haysa sidii lagu korseeda lahay marka qorshayaal badan ayaan qorshaysana waana qoranimo waana lawadaadahayna mar walba oo onan aragna meelo fursada onan aragna lawadaagan markastaas aaweed hata qeyb walilahay garacday telefoon walilahay garacday lakuyaaba inaan booska intishaaraha falandeer ingeeda yarta qorshaha gabdhaha gobolka marka laakiin inti united oo eedaha ay madaaso